haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhowaataan barnaamijkii xiisaha lahaa ee hambalyada iyo heesaha waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasanaan dure iyo caashi ibraahim aadan caashi cuud
waxaan dhegaystayaal waa mar kale iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha oo toddobaadkanna aan idinku hayno dhambaaladii aad noo soo dirsateen iyo heesihii aan idinkaga soo xullay xulka heesaha dhambaalka ugu horreeya ibraahim bal haddaan soo qabto wuxuu naga soo gaaray hooyo xaliimo cismaan maxamed iyo dhammaan reer maxamed cismaan kutub waxay kale yihiin cabdulqaadir maxamed cismaan axmed maxamed cismaan raxmo maxamed cismaan waa dhammaan ilmo maxamed cismaan xasana ku jira sahra ku jirta maryan nimco dhammaantood waa ilmo maxamed cismaan waxaa sidoo kale dhambaalka ku jira farxaan cali jimcale iyo ugaas cabdulqaadir trambi iyo xuseen nuur xaaji oo wariyaha v o eda ah ee magaalada toronto iyo sidoo kale cali nuur maxamuud iyo ayaan maxamuud cumar iyo yuusuf maxamuud barey iyo ugu dambeyntii siciid casayr iyo dhammaan iyabaa la yiri maxamed cabdiwahaab shiine dhammaan dadkani waxa ay kala joogaan yurub america iyo africa waxaanay tahni dalasho u dirayaan hooyo maryan xuseen axmed iyo aabo aadan maxamed cismaan waxaa loo yaqaanaa aadan brodo oo afar labaatankii bishii hore baa la yiri agos uu wiil ugu dhashay magaalada muqdisho wiilkaas waxaa loo bixiyey suhayb waxay leeyihiin suhayb soo barbaaro noqo mid dalkiisa dadkiisa iyo diintiisa anfaca annagan waxaan leenahay aamiin bal dhambaalka dhinacaagan ugu horreya ibraahino dabaalka ugu horreeya waxau ku bilowda waan idin salaamay daadiyaasha barnaamijka hambalyada iyo heesaha waan kaa guddoonnay waxaan ah buu yidhi nimcaan jaamac maxamed oo jooga burco waxaana jeclaha buu yidhi inaan hambali gaarsiiyo saaxiibkay cawaale cabdiseed iyo marwadiisa hoodo faarax axmed oo waxa uu yidhi meerkooda uu ka qabsoomay borama waxaan leenahay meerkaas allah ka dhigo kii horseeda guur qeyr qaba dhambaal kale waxauu naga soo gaaray hooyo taako nuur cadow iyo hooyo saynab xaaji bashiir iyo hooyo fardowsa cabdi abukar hooyo maryan axmed berey baa la yiri iyo eedo shareefo axmed berey abo maxamed axmed berey iyo adeer ismaaciil axmed berey waa dhammaan ilmo axmed berey adeer abukar aa ku jira adeer cumar axmed berey iyo cabdisalaan iyo cabdiraxmaan iyo cabdulmajiid cabdilkhaaliq cabdulaahi iyo yaasmiin dhammaantood waa ilmo maxamed berey waxaa sidoo kale ku jira safiyo maxamed berey iyo sundus maxamed berey iyo samson maxamed berey iyo saamiya maxamed berey sawda maxamed berey dhammaan reer berey oo isku duuban waa la yiri waxay hambaliyo dhalasho u dirayaan yaasiin cali nuur oo taariikhdu markay ahayd sagaal iyo labaatankii bishaana soo dhaafinay sideedaad ee laba kun koob iyo labaatan ay gabar ugu dhalatay cisbitaalka baa la yidhi soomaali sudaaniis ee degmada hodan ee magaalada muqdisho gabadhaas waxaa loo bixiyey baa la yidhi ayaan yaasiin cali nuur ducada waa dhankiina waxaan leenahay ayaan ha soo weynaato oo allah ka dhigatii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda wax wanaagsan u tarta aamiin heesta ugu horreysa in dhegeystayaashan u soo qabanayno waa leebkii jacaylka waxaa qaadaysa maryan mursal
waaye
dhambaalkanna waa hambalyo aroos waxaa dadka diraya ugu horeysa hooyo farxiyo cali timac dabaa la yiri iyo aabbo faarax cali yuusuf dhegaqool iyo ayeeyo cambaro faarax ayeeyo bishaaro xaaji kuusow iyo habaryaar saadow cali timacde xamdi cali ubax cali ilhaan cali iyo abti cabdulqaadir cali timacde waxaa sidoo kale dhambaalkanu aad u dheer ku jira fu-aad cali axmed cali cage waa gej cali baa la yiri iyo khatra cali iyo samatar cali ibraahim cali cumar cali iyo sharma arke faarax cali xasan faarax cali bahjo faarax cali iyo fadxi faarax cali iyo ugu dambeyntii baa la yiri asxaab kaloo badan oo kale ah xanad faarax cali iyo yuusuf faarax cali iyo xabiibo qasay baa la yiri iyo eedo deeqo cabdi xarbi iyo mawlid cali dhagaqool xasan cali dhagaqool iyo maxamed dhagaqool iyo aamine cali iyo maryan xirsi salaad waxay dhammaantood kala joogaan dunida daafaheda baa la yiri waxaa iyagoo isku duubanay taaniyad aroos hawada u marinayaan mudane baa la yiri cabdulaahi daahir cabdi iyo marwo hibo faarax cali arooskoodu uu ka dhacay baa la yiri taariikhda markay ahayd sagaal iyo labaatankii bishii sideedaad aanu soo dhaafnay ee sanadkan laba kun koob iyo labaatan maalin axada baa layidhi waa tahay arooska halkuu ka dhac lama soo sheegin hasaate taariikhdaas ayuu dhacay bahda v o a waxaa layidhi salaan kal iyo laaba naga guddoom waa tahay arooskaasi waxaan u rajaynaynaa meeluu ka dhacayba in ilaahay uu ka dhigo kii barakooba ubad khayr qabana lagu kala helo wiil iyo caano gabar iyo caano waayahay dhambaalkanna waxa uu naga soo gaaray hooyo muumino guure cabdulle iyo hooyo aamino guure cabdulle habaryaro raxmo xuseen jimcaale iyo zahre xuseen jimcaale iyo fatxi xuseen jimcaale iyo maryan xuseen jimcaale iyo abtiyaal ibraahim xuseen jimcaale cabdinaasir xuseen jimcaale cabdulaahi xuseen jimcaale iyo daahir xuseen jimcaale iyo cabdiqaadir xuseen jimcaale iyo cabdiwaaxid xuseen jimcaale iyo cabaas xuseen jimcaale iyo cumar xuseen jimcaale iyo dhammaanba reer xuseen jimcaale oo kala jooga soomaaliya iyo meelo kale oo dunida ah waxay taaniyad u dirayaan hooyo caaisho xuseen jimcaale iyo aabe xasan kaafi gadac oo gabar ay ugu dhalatay guriceel waxaana ay leeyihiin gabadhaasi allaha ka dhiga tii soo weynaata oo waalidkeed dalkeeda iyo dadkeeda waxtarta aamiin ayaa leenahay heesta labaad ee barnaamijka dhegaystayaasha aanu u haynana waa heesta liibaan waxaa ku luuqaynaya hibe maxamed huddoon hibe nuura iyo cabdinaasir macalin saciid
dabaalkan wuxuu inooga yimid cabdixakiim maxamed macalin saciid yaasiin cabdiqaasim maxamed yaasiin ibraahim iyo cabdinaasir axmed maxamed iyo muhaab xasan ibraahim mujaldiin yaasiin cabdiqaasim iyo adeer yaasiin cabdiqaasim xaaskiisa iyo caruurtiisa iyo adeer yuusuf cabdiqaasim xaaskiisa iyo caruurtiisa haaruun yaasiin cabdiqaasim axmed yaasiin cabdiqaasim cadey yaasiin cabdiqaasim hindiya yaasiin cabdiqaasim junayda yaasiin cabdiqaasim waxayna dhammaantood taaniid u darayaan adeer cabdiraxmaan cabdiqaasim iyo eedo saliima cabdi isaaq oo wiil ugu dhashay bay waxaan leenahay wiilkaas allah ka dhigay kiisoo weynaada oo waalidkii dalkiisa iyo dadkiisaba wax tara hoyo muumino guure cabdulle ayaa dhambaalkan dhalashada ah waxaa kaloo dhambaalka ku jira waa hoyooyin iyo abtiyaal hoyo aamino waa hooyo aamino guure cabdulle iyo maryan waa habaryaer raxmo xuseen jimcaale waa dhammaan ilmo xuseen jimcaale habaryar sahro xuseen jimcaale habaryar maryamo xuseen jimcaale abti ibraahim xuseen jimcaale abti cabdinaasir xuseen jimcaale iyo abti cabdulaahi xuseen jimcaale abti daahir xuseen jimcaale iyo abti cabdulqaadir xuseen jimcaale iyo abti cabdi waaxid xuseen jimcaale iyo abti cabaas xuseen jimcaale iyo abti cumar xuseen jimcaale iyo ugu dambeyntii habaryar fadxi xuseen jimcaale iyo dhammaan baa la yidhi reer xuseen jimcaale oo kala jooga gudaha dalka iyo dibaddiisa waxaanay hambaliyo dhalasho ah hawada u marinayaan hooyo caaisho xuseen jimcaale iyo aabe xasan kaafi gadac oo ay gabar ugu dhalatay magaalada guriceel toddoba iyo labaatankii bishii sideedaad ee sanadka laba kun koob iyo labaatan waxaana alla uga baryaynaa bay yidhahdeen gabadhaasi inay noqoto tii dalkeeda dadkeeda iyo diinteeda anfacda iyo sidoo kale baa la yidri labadeeda waalidna baari u noqoto annaguna waxaan leenahay aamiin heesta saddexaad ee barnaamijka ibraahim heesta aan idin ciyaarayno waa lixiib iyo codkii axmanuur sandheere
sida lebiga hawdu lamihi ka hawre mamuqaluulkiyo waxlacayaati sida lebiga hawdu kagalaasiyo lafiha garaaraha marka lagaca ka siis luqunta cabaadhiyaha rabbi kagalaasiyo lafiha garaaraha marka lagaca ka siis laqayadii jacayl jacaylkan leecaleecaya laabtaydi qaade liqayadii jacayl jacaylkan leecaleecaya laabtaydi qaade miyaad xalay xalay xalay hurdabaaladii aamiyaad xalay hurdabaaladii laxaha korkoodiyo xidigahan la lulo laydhahay sidaakii sida aan u labkacay amu iigu laran yahay kuma labin jacaylku aygulaakimooni sida sida sida aan u labkacay amu iigu laran yahay kuma labin jacaylka waxaa uu dhambaal laga soo gaaray liibaan aadan xasan ibraahim isaaq oo ku magac dheer jaceylow bilow maxamuud xaajiyow aabe xuseen sheekh yuusuf maxamed ganay ibraahim macalin waa siciid bashiir najme cabdulaahi farxiyo isaaq taakooy muuno macalin baariyow dhammaan asxaabta waxaana ay joogaan belgium turkiga kenya iyo soomaaliya waxaana ay taaniid wadajira gaarsiinayaan cabdinaasir cabdulaahi sheekh iyo ambiyo cali yarow oo arooskooda uu ka qabsoomay dalka kenya gaar ahaan dhadhaab waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin annaguna waxaa leenaha allah ka dhigo kii bashbash barooqa lagala kulmo caasha dhambaalkan wuxuu nooga yimid liibaan aadan xasan iyo ibraahim isaaq oo ku magac dheer jaceylow iyo bilow maxamuud xaajiyow iyo aabe xuseen sheekh yuusuf iyo maxamed ganey ibraahim xasan macalin ugaas siciid bashiir iyo nejme cabdulaahi iyo farxiyo isaaq taakooy iyo muuno macalin baariyow iyo sulaymaan sheekh xasan injineerka waxaana ay joogaan belgium turkiga iyo kenya iyo soomaaliya waxayna hambali gaarsiinayaan cabdinaasir cabdulaahi sheekh iyo ambiyo cali yarow oo arooskooda uu ka dhacay dalka kenya gaar ahaan degmada dhadhaab waxaana ay leeyihiin arooskiina aamiin heesta kale aan dhegeystayaashan usoo qabanayno waa xayaad iyo codkii xasan aadan samater
doorsaday haweenku jacaylkooda dhiliyo dhaqashada ka doortay dorsaniyo shiiba ka doorsaday haweenku jacaylkooda dhiliyo dhaqashada ka doortay caashiqan inan soo dhaweeyey uma dhigan nin caashiqan inan soo dhaweeyey xayaali hadibaadsada adayga igu dhaliye xayaali hadibaadsada adayga igu dhaliye dabalkaaga xagalayey adeegiyo labin jalayey sunayaasharinayadayey iyo shahaa u dhaadhacayey sidaadhaydacana ilkahaaga dholka sidaadhaydacana ilkahaaga dholka gadiri dhifashada dabaylu haddadhina u rogaya dhameerka hawdiyo adaataayo guri dhugo hawdiyo dhameerka hawdiyo adaataayo guri dhugo adhundaangumarila dhundaangumarila dhundaangumarila kumarila dhuntaan kumarila ameerka hawdiyo adaatahay unguri dhugunta angumarila angumarila angumarila kumarila dhugunta angumarila
heesta ugu dambaysa barnaamijkan kusoo xiraynan ibraahino waa heesta halkudhageedu yahay xaggee kuusoo maraa waa codkii fanaanada farxiyo cali iyada ayaana dabcan kusoo xiraynaa guud ahaan barnaamijka hambalyada iyo heesaha ee toddobaadkan intaan dhegaystayaal mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo
madana dabka ugu jire jacaylka mililida midha geed kale ku yeelada ada ada martida u noqde naftayda mashquulsane madana dabka ugu jire jacaylka mililida midha geed kale ku yeelada ada ada martida u noqde wax buu muuqdo macaan casaneed ka maarmi karin maankaaga la kaasho muskiyo daba jibax maankaaga la kaasho muskiyo daba jibax wax buu muuqdo macaan aseneed ka maarmi karin maankaaga la kaasho muskiyo daba jibax maankaaga la kaasho muskiyo daba jibax mulaxsaday caashaqago muhashaadiga ay badayey xaggan ku soo maraaye xaggan ku soo maraaye mulaxsaday caashaqago muhashaadiga ay badayey xaggan ku soo maraaye xaggan ku soo maraaye naftayda madluunsane jacayl mayelkow haye mataankeedii tawday madharka garduurku yaal masay masay masayradiga u qabe naftayda mashquulsane jacayl mayelkow haye mataankeedii tawday madharka garduurku yaal masay masay masayradiga u qabe wax buu muuqdo melmelan muraadna aan kaa lahay maskeedi haddaad isdiri mehaga miyoogyahay
heestaasi xaggeen kuu soo maraa ay qaadaysay farxiyo cali waxaa ugu dambeysay barnaamijkii hambalyadii heesaha ay wadajirka kugu soo jeedinayeen anigoo ibraahim xasan daandule iyo caashi ibraahim aadan